kulan wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idin hayna waxaa ugu waaweyn warkii golaha wadatashiga qaran oo lasoo gebagabeeyey iyo qodobo laga soo saaray faahino ka soo baxaya milatariga soomaaliya oo la wareegay deegaano ka tirsan hirshabeelle oo ay horey ugu sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab da soomaaliya oo baaq u dirtay beelo ku dagaalamaya qaybo ka mida shabeellaha dhexe iyo booliiska somalilan oo gacanta ku dhigay rag dilal kala duwan ka geystay deegaano ka mid a somalilan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii oo dhan shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahan ka soconayay magaalada muqdisho ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob waryaheenna alcadaala ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey kulankii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran kaasi oo socday muddo laba maalmood ah shirka oo ku qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaama madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor madaxweynaha hirshabelle cali guudlaaw xuseen iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo isagu kaga qayb galay aalada fogaan aragga labadii maalmood ee shirkani uu socday waxa ay madaxweynaha iyo xubnaha golaha wadatashiga qaran ay diiradda saareen sidii loo dardargelin lahaay dadaalka samata bixinta dadka soomaaliyeed ee ay sida daran u saameeyeen abaaruhu waxaana laysla gorfeeyey arrimaha amniga dalka iyadoo dib loo milicsaday qodobadii ka soo baxayay shirkii labayo tobankii juun gunaanadka shirka labada maalmood socday ayaa waxaa laga soo saaray toddoba qodoba waxaana qodobka koowaad lagu yidhi kadib abaarihii oo daba dheeraaday degmooyin ka mid ah dalkeenna ayaa galay xaalad aada u adag haddaba golaha wadatashiga qaran waxa uu go-aamiyey in dowladdu ay dardargeliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaalaysan waxaana la faray dhammaan hay-adaha ku howlan gurmadka in ay mideeyaan dadaalada ay ku wajahayaan yaraynta saameynta abaaraha golahu waxa ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed inay si buuxda isugu gurmadaan sidoo kale saaxiibada soomaaliya ayuu golahu waxa ugu baaqay inay laba jibaaraan taageerada gurmadka abaaraha laba golahu waxa uu si mug leh u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan argagixisada oo ka socda dhammaan deegaanada dalka gaar ahaan kaalinta shacabka reer hirshabelle galmudug iyo koonfur galbeeda ay ka qaadanayaan la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan argagixisada saddex golahu waxa ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culamaa udiinka ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka inay si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada oo ay hormuudka ka yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida afar golahu waxa uu isku raacay in la dardargeliyo lagana miro dhaliyo wadahadallada somalilan shan golahu waxa uu xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xoojiyo kalsoonida buuxda iyo natiijooyinka wax kuala ku ah dowladnimada lix golahu waxa uu isku raacay in laga shaqeeyo xoojinta kalsoonida siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni midnimo iyo sarraynta dastuurka iyo xeerka dalka qodobka ugu dambeeya ee toddobaad ayaa waxaa lagu yidhi golahu waxa uu isku raacay in la isugu yimaado shir kale oo lagu lafaguri doono arrimaha hortibinta u leh dowlad dhiska soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ah oo gabagabada shirka madasha ee gelinkii dambe ee maanta lasoo gabagabeeyey warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arrimaha abaaraha iyo sida loogu baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay ugu gurmadaan shacabka dhibaataysan ee abaartu ay halakaysay
dadaalkaasi aan sii kordhinno si aanay dadkeennu u gaarin stagekaas ama heerkaas macaluusha ah ee dad badan ay nooga dhiman karaan maanta baaqeennu annagoo wada jirno waxaan ku midaysannahay oon codkeennu kusoo kor ugu qaadaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay dadaalkaasi dowladda soomaaliyeed oo dhan iyo qaybaheedii iyo shacabkeedii dalka gudihiisa joogay inaan u wada galno in aanaan ku dadaalno abaartu in aanay u gudbin meelahaas ayadoo dabcan deegaanada hadda sidiisay u kala daran yihiin loo kala hormari doono loona taxadari doono sidoo kale baaqayga waxaan ku darayaa beesha caalamka oo aan leenahay iyadana maalin dhaweedna waa tii muxuu ahaaye ninkii jimciyadda qurumaha ka dhexeysa u ahaa arrimaha muxua biniaadamnimada u qaabilsanaa halkan nagu soo booqday ayna soo saareen baaqi dowladduna ay soo saartay xukuumadduna ay soo saartay soomaaliya mar kale annagoo wada jiro codkeenna waxaan ku kabaynaa beesha caalamka u sheegaynaa soomaaliya waxay caalamka ka codsanaysaa in la hor istaago oo dadaal badan la geliyo duruufaha abaaraha ee deegaanada kala duwanee dalka ka jiraay in aanay macluul u gudbin oo dad badani aanu nooga dhimanin waa yeeli karnaa dadku marka hadhow dambe waxba kama qaban karno laakiin hadda weli dadku waa waa heerkaas ma gaarin abaartu waase ku sii socotaa deegaanada qaarna waa sii kala daynayiin qaar baa aada looga dayrinaya marka sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa caalamka iyo maxaanku yidhahday dadka soomaaliyeed intaba inaan maankeenna iyo maskaxdeenna gelinno in aan taxadigaas ama challenjigaasi ummadda soomaaliyeed haysto si wada jir ah annagoo u wada jirna aan uga hor tagno oo aan u hor istaagno waxaan rajaynaa in beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaanba isku si aan u wada qaada doono arrintaas oo lagu jawaabi doono ilaahay idankiis
milatariga soomaaliya ayaa howlgalla ay kula wareegeen deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa kasoo baxaya faahfaahinno dheeraada soomaaliya ayaa la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan sida ay sheegeen wararka aynu ka helayno qaybo ka mida gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidanka milatariga soomaaliya oo kaashanaya kooxda macwiisley ay la wareegeen deegaanka fiidow oo dhaca xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hiirshabelle ciidanka milatariga soomaaliya ayaa la sheegay in howlgal qorshaysan ay ku qaadeen deegaankaas iyo deegaano kale oo hoos yimaada waxaana ka mid a deegaanada kale oo ay ciidamadu qabsadeen deegaanka xarar lugoo leh kaas oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada deegaanka fiidow ee isla gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha horkacaya dagaalka waxa ay sheegeen in xalay saqbarkii ay qaadeen howlgal culus oo ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaanka fiidow waxaana intaasi ay ku dareen inay gacanta ku hayaan deegaanadii kale ee hoos imaanayay deegaankan fiidow ee ku yaala xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe mid ka mid a saraakiisha horkacaysa dagaalka oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidanka dowladda federaalku ay ku sugan yihiin deegaanka fiidow iyo sidoo kale deegaanka kale ee xarar lugoole waxaana uu sheegay inay la wareegeen xalay saqbarkii halkaas oo ay ka dhaceen dagaallo kooban oo geystay khasaarooyin kala duwan inkastoo uusan faahfaahin rasmiya ka bixin khasaaraha iyo inta uu leegyahay sidoo kale sargaalkaasi ka tirsan milatariga soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in howlgalku uu ahaa mid qorshaysan oo ay ku doonayeen inay kula wareegaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana goobaha ay qabsadeen uu ku tilmaamay kuwo muhiim u ah howlgallada ka soconaya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe guud ahaan wararkeennii habeennimo waa naga intaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel